dhacday marka halka marka la yimid beesha caalamka iyo dowladda federaalka runtii inay mowqif la qaateen oo oo ahayd in qaabkii maamul goboleedyada ay soo jeediyeen mooyaane dhinac kale ay taageertay beesha caalamka laakiin barnaamijka hadda waa liska soo dhaweeyey oo barnaamij hadda laga qaatay weeye jubbaland fikirkeeda way sheegtay way ka hadashay xoogaa waxaa jiray afkaar dowladda federaalka iyo beesha caalamka way isla qaateen dowladda dhexe oo ah in maaragtay in sidan xalka uu ku jiro lagu soo dhaweeyo sidan xalka uu ku jiro lagu soo dhaweeyo laakiin anaga reer jubbaland ahaan mowqifkaana iyo maaragtay afkaarta aan qabnay waa waa hore waa caddeynay waxay afray barka ilaa haddana waan ku qanacsannahay taas inuu xalka uu yahay laakiin sida hadda maaragtay beesha caalamka iyo dowladda federaalku ay isku raaceen oo runtii xoogaana aada moodo hadda in ay ku jirto sida badan waxaa weye waa sidaa weeye